Munaasabaddan oo ahayd mid ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Caafimaadka Hirshabelle ayaa lagu xuseeyay xuska toddobaadka naasnuujinta waxaana lagu qabtay magaalada Jowhar. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiinta Wasaaradda Caafimaadka Hirshabelle, dhaqaatiir, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Caafimaadka Hirshabelle Cabdirashiid Maxamed Xuseen ayaa sheegay in wasaaradda ay xoogga saari doonto wacyigelinta naasnuujinta.
dowladdan waxaa ballanqaadayna dadka xarumaha caafimaad ka shaqeeya naasnuujinaya inay fasax helaan hadda waxaa- waxaan ognahay inay maternal leave ee saddex bilood ay helaan waxaa sanadkan mataqaanaa ishaga halkudhiga la qaatay waxa- wuxuu yahay ee, dhiirigeli fursad si ma- gabdhaha ka shaqeeya inay dhammaystirtaan ee, mataqaanaa ishaga naasnuujinta midda la samay karo waxaa waaye kow in ee, xarunta caafimaadka in saddexda bilood maadaama fasax la siiyey saddexda kale in ay hal saac gaariga xarun walba waxaa umalaynaya gaari ayaa ka shaqeeya inay hooyadii la soo qaado la la geeyo gurigeeda cuniga ee siiso kadib la celiyo Qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay munaasabadda ayaa soo dhoweeyey in la weyneeyo maalintan.
marka meeshaasaan ka helaynaa marka qof walba hooyo kastana waxaa laga rabaa inay laba sano ay nuujiso Een, ahamiyadda ay nuujinta ay leedahayna dadkii meeshaan yimidaa sheegeen aniguna intaasaan rabaa inaan maxaa la yidhahdaa aan ku biiriyo annagu waxaan halkan u joogno waxay ahayd inaan markhaati ka ahaano maalintan iyo hawshaan see u socoto uwadkooda naaskaas siyaano Ee, waxaan kaloo rabaa in, ee, odi adigna nafaqeey habarta uwadkaaga nuujinayso
naasnuujinta markaan usoo laabto muhiimadda naasnuujinta ay leedahay waxay ka bilaabataa maalintii cunuga uu ka soo baxo maamada waxaa waaye naaska markay siiso markii ugu horeeyo waxaa ka yaraanaya xanuunkii waa toddobaadka oo wacyigelinta ku saabsan oo arrintan oo nu- oo naasnuujinta in badanana ka soo hadasho naasnuujinta ilaahay aayadkiis ku sheego cunug in laba sano dhammaystiran haddii ay u saamaxayso hooyada caafimaad amba makaankeedan uu ilaahay ilmo kale uusan ku beerin naagta iyadoo dhasha waxaa laga yaabaa in afartanka iyo cunug kale ay ka qaadaan dhici karto haddii cunug kale afartanka ay ka qaada kabacdiina ma suurogelayso inuu naaska sii socdo naasnuujinta cunuga naaska ma diidi karo waayo adigaa u diidan waa runtaas waayo een, cunugaas cudurrada badan uu ka difaacayo naaskaas waa muhiim sanad kasta kowda bisha agoosto ayaa loo dabaaldegaa xuska toddobaadka naasnuujinta si loogu baraarujiyo bulshada